sababa lagu go-aamiyey macnaha cid kasta in lagu celiyo goobteedii ay ka soo baxday shirarkaas markaa maadaama go-aanka federaalka macnaha iyo labada deegaan meesha joogaan la qaatay annagana xukuumadda iyada ugu sarraysa waxaa la qaatay oo la go-aamiyey ama baaq ahaan la soo jeediyey in la soo dhoweeyo ciddii mugaranaysa ka tagtay caasimadda jigjiga ee dowladda deegaanka soomaalida etoobiya baa lagu soo dhoweeyo cid kasta oo mugaranaysaa timaadana lagu wareejiyo meelihii mugaranaysaa cidii hantiyihii cid iyagoo mugaranaysaa ka cararay oo gacanta lagu hayay marka horeba guddigii gacanta ku haysayna ay ku wareejiso oo maganaysaa qofkaas gurigiisii iyo hantidiisii iyo wixii uu ka tegey islamarkaana uu ugu noolaado dee sidii markii horeba uu ugu noolaa magaalada jigjiga dadku aad bay ugu faraxsan yihiin dadku colaada ma jecla dadku waa etoobiyaan waana dadkii deegaankaha shalay isdhex marayay ee kala ganacsanayay ee isku noolaa qofba qof danuhu kaga xidhnaayeen markaa dadkana aad bay u soo dhaweynayaan dadkaas magaranaysaa inay waxbay la qabanayaan iyagaa magaranaysaaba raba inay magaranaysaa dhaqdhaqaaquna sidiisii hore noqdo lana soo dhaweeyo qof kastana gurigiisii iyo hantidiisii lagu wareejiyo oo inay ku faraxsan yihiin arrinta dhibaato ma arkaan